بsم الlh الرحmn الرحيم alxamdu لlh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبyina mxamd وعlى آlih وصxbh وsلم أجمعين amا bعd waxaan soo haynay risaalة لطيfaة jamicaة fي أsuل الفqه الmuhimة lلcalaamة cabdالرحmn بn naصr الsعdiي raximh اllah taعalى fasl alijmac wاlqiyaas الصaxiix ijmaaca iyo qiyaaska صaxiixa ay u fasl yahay sheekhu wuxuu kusoo yiri dalaa-ishu waa afar muttafaqa ah kitaabka iyo sunnada kitaabka iyo sunnada dalaaladooda ayuu kuu sheegay marna inay nas ahaan wax kugu tusaan daahir ahaan inay wax kugu tusaan ama in mujmal uu yahayba naskii oo dabadeedna bayaan uu u baahan yahay iyo waxaa kaloo kuu sheegay dalaaladooduna inay tahay marna dalaalatu lmutaabaqa marna dalaalatu tadamun marna dalaalatu lusuum ama dalaalatu liltizaam dabadeed waxa uu kasoo hadlay oo uu sheegay manduuqii iyo mafhuumkii kadib waxa uu ka hadlay caam iyo khaas haddana mutlaq iyo muqayad naasikh iyo mansuukh waxyaabahaasuu kasoo hadlay hadda halkan waxa uu ka gelayaa labadii kale ee furuucda u ahayd labada asal waana alijmaacu waalqiyaasu asaxiix qiyaaska marka uu sheegay asaxiix buu raaciyey wuxuu ka ixtiraasayaa oo iska ilaalinayaa qiyaaskii baa laba nooco mid faasida iyo mid saxiixa qiyaaska faasidka ayuu ka tegayaa waa wixii marka shuruuddiisa ama arkaantiisa iyo dawaabidiisi aanay u dhammaystirmin waxaa la yidhaahdaa qiyaasun faasidun wax kastoo kusoo arooro qiyaas ceebeyn la ceebeynayo salafka kasoo aroorana waa qiyaaska faasidka midka la ceebeynayo amaa midka saxiixa ah dee ilaahay subxaanahu watacaalaana da nusuusta qur-aanka marka aan fiirino waa la isticmaalay oo alla wuu isticmaalay oo dhulkii roobkii oo kale marka dhulkii dhintay oo kusoo noolaadoo kale waxaa tusaale looga dhig loogaga soo qaatay allihii sidaa yeelay waa nooleyn karaa wixii dhintay ayb wa min aayaatihi anaka tara alarda khaashicatan faidaa anzalnaa calayha almaa htazad warabat ina aladii axyaaha lamuxyi lmowta ayb waxyaabahaas oo dhan marka waxaa weeyaan iyo marar badanoo alla oo kasoo hadla dhulka saas oo kale kadalika annushuur kadalika alkhuruuj saas oo kale uu yidhaahdo nacam ayb marka qiyaaska kaas saxiixa ah ayaa marka ayuu alijmaacu waalqiyaasu saxiix wa ama alijmaacu ijmaacu fa huwa isagu itifaaqu lculamaa'i culimada iswaafaqidooda weeyaan almujtahidiina ee mujtahidiinta ah calaa xukmi xaadihatin dhacdo xugunkeed ay isku waafaqaan dhacdo xugunkeed ay isku waafaqaan waayahay ijmaacii baa waxa wuxuu ku qeexay itifaaqulculamaa'i itifaaq waxaa ku baxay ikhtilaaf hadday culummadu masalada isku khilaafaan mujtahidiinta ijmaac lama sheega karo waayahay alculamaa'i almujtahidiinna waxaa ku baxay culimada waxaa ku baxay yacni caamadaa ku baxday oo caamada waxay ku kulmaan ictibaar ma laha ayb almujtahidiina markuu leeyahay nade culammadii fuqahada ujeedaa ilaa xaaditho sharciya axkaam wax kasoo saari kara waa fuqahadee ayb nuxaad iyona maaha culamaa luqana maaha wax laga hadlayo waa culamo mujtahidiin ah ayb fani kasto inkastoo culimmadiisu wixii masaa-il fanigaa ku saabsan ayagu ijmaacooda waa la tixgelinaa nacam culamaa luqa alcarabiya oo kale culamaa luqa oo kale wixii luqada ay kaga ijmaacaan de ijmaac luqawi ah waa kaas laakiin ijmaaca sharciga ah fuqaha mujtahidiina inay ijmaacaan weeyaan mujtahidna marka yaa la yidhaahdaa mujtahidku dabcan waa qofka yacni nusuusta kitaabka iyo sunnada ee axkaamta yaqaano nusuusta kitaabka iyo sunnada ee axkaamta ku saabsan waa inuu yaqaano luqadii carabiga ahayd waa inuu wax wax fiican ka yaqaano si fiican u yaqaano cilmigii usuululfiqigan inuu yaqaano musطalaxulxadiidka inuu wax ka yaqaano naasikha iyo mansuuqa nusuusta wax nasakday iyo nusuusta kale inuu iyo kuwa aan la nasakhin inuu yani kuwa la nasakhay iyo kuwa nasakhay inuu garanayo waxaa kamid a inuu mawaadic اlijmaaci wاlikhtilaaf meelaha laysku ijmaacay meelihii laysku khilaafay inuu garanayo aqwaasha salafka jumla inuu ka yaqaano qofka noocaas oo kale macnaha waa inuu mudrig uu yahay yani uu garan karo yani uu yahay xaadithada uu suuraysan karo faqiihu nafsi inuu yahay yani faqiih yani cilmigii waa yaqaanaa jiro mid kale waxaa jira sana faqiihu nafsina waa inuu yahay faqiihu nafsi waa can nin idraagiisu fiican yahay oo yacni tasawurkiisu uu nin yacni daki ahoo tasawurkiisu furan yahay ee markiiba waxa uu tasawuran karaa la rabaa laakiin nin waxa uunan tasawu aan tasawuran karinba sideedaba yani waxaa weeya aduu ibnulqayimna iclaam ulwaaqiciinka iyo meelahaas waa ku sheegaa saas oo kale waayahay dadkaa marka mujtahidiinta culamada mujtahidiinta iswaafaqitaankooda maxay isku waafaqayaanna calaa xukmi xaadihatin dhacdo xukunkeed inay markay isku waafaqaan baa ijmaac la yidhaha naam dhacdo marka calaa xukmi xaadihatin markuu kuleeyahay waxaa ku baxaayo waa wixii waxaa ku baxayo wixii xilligii nebiga jiray dhacdadii xilliga nebiga dhacday sala allahu alayh waali wasalama ijmaac loogama baahno maxaa yaele nebigaaba xukun saarayay laakiin markuu nebigu dhintay sala allahu alayh waali wasalam kadib buu ijmaacu guntami karaa xilligii rasuulka laakiin ma guntan maayo ijmaaca sababtoo ah naskii baaba yaallaba marka rasuulka sal ll ly slam uu ku xukunka uu ka gaaray marka waa dhacdo axkaamtana sideedaba culamadu waxay yidhaahdaan caqaa'idka iyo axkaamta waa kala duwan yihiin axkaamta waxaa weeyaan iyadu usuusheedaa sharcigu nusuusta ay ka warrantay usuulul axkaam ayay nusuusta sharciga kitaabka sunnada ay ka warrameen laakiin dhacdooyinka yacni mid mid waxaan waxaa weeyaan yacni waqtiga iyo waxay la soconaysaa iyo iyo zamanka iyo makaankay la soconaysaa walidaalika yani waxaa weya sanadkan waxaa dhici karta inay dhacdo dhacdo inay timaado mas'alo hore aan u dhicin xugun baa laga rabaa xukunka isagaa marka waxaa weye laakiin caqiidada isbedeli maysa iyada nacam sanadkaana yacni mas'alo la helay maxaa laga aaminaa se maxaa laga ictiqaaday maya taa iyadu waa taam noqotay ja yani middan kale laakiin xawaadistan sharciga gadaal ka imaanaya dhacayo in laga ijtihaado ilaahay subxaanahu watacaala yacni wou ogaa laakiin usuusheediibuu sheegay dee dad usuushaas usoo celin karaa la rabaa xaadisadan usuushaan usoo celin karo ayaa laga rabaa waana caynulijtihaad midkaas banaan ayb marka haddii ijtihaadkii usuushii loo soo celinayo culimmadu ay isku waafaqaan ijmaac baa imaanaya markaas culamada marka ijmaacaas siyaabaha uu ku suuroobaya markay ka hadlayaan waxay yidhaahdaan dhowr sibuu ku suuroobi karaa qowl waa ku suuroobi karaa wuxuu ku suuroobi karaa qowlulbacdi qaar inay yacni ijmaacii ay sheegaan qaarna inay same ficil ahaan u sameeyaan mas'aladii maalan inay bannaan tahay ku ijmaaceen qaarna ficil ahaan bay u sameeyeen culimadii mujtahidiinta qaarna way qarireen oo afkayba ka sheegeen inay bannaan tahay waa laisu geyn karaa marka ficilkoodaas iyo qowlkooda culimada ficlulbacdi wa qowlulbacdi waxay kaloo culamada in badan oo ka mida ay yidhahdaan waxuu ku imaan karaa qowlulbacdi wa sukuutulbacdi nacam oo waxaa weeyaan qaarna inay mas'aladii ku qowlaanay sheegaan qaarna ay ka aamusaan laakiin marka ay ka aamusayaan waa in qara qariino aynan jirin ay uga sabab kale inay uga aamuseen waa inay meesha ka maran tahay oo qariino saas oo kale ay aanay jirin inkastoo culamada qaarkood ay yiraan ijmaacaas sukuutiga ah oo kale masalada yacni qofku wuxuu ka aamuso ma loo nisbay karaa maya bay leeyihin qaarkood imaamu shaaficina maqaalo mashhuura laga wariyey uu leeyahay laa yunsabu lisaakitin qowlun saakit nin aamusan qowl looma nisbay karo soo ma garan ijmaacu marka labaa loo kala qaadaa ijmaac qaciya iyo mid danni ah ijmaac qaci iyo ijmaac danni ijmaaca qaciga ah sida waxyaabaha macluum min addiini bidaruura oo kale ah ijmaaca qaciga mukhaalifkiisa qofkii khilaafo isagoo og waxaan ujeedaa ijmaaca qaciga qofkii khilaafo waa ku gaaloobaya ijmaac lagu gaalooba kaas waay oo mukhaalifu lijmaaci kaafir marka la leeyahay waa gaal waxaa weeyaan waa ijmaaca qadciga aha loo jeedaa midka macluum min addiini bidaruura ah allahuma qof iska de waxaa weeyaan dhow goordhow soo islaamaya qof baadiye baciidka ah cilmiga ee ku koray iyo marka iyo waxyaabaha laga reebo ijmaaca danniga ana waxaa weeyaan waa midka ku dhisan adilo in la jamciyo oo waxyaaba la isu geegeeyo markaa kadib la helay culimadii maalan mas'alay ku ijmaaceen laakiin waa qarsoomi kartaa mas'alo dadkii ka qarsoomi karta waa caamada ama xataa qof daalibu cilmigay ka qarsoomaysaa qof caalimaa laga yaabaa kale inay ka qarsoontay mas'ale inay culimmada hore ugu ijmaaceen markaasuu hadal sheegayaa nacam ma la dhihi karaa ninkaasoo kale maadaama ijmaacii hortiis guntamay xukunkaa xukunkaa xukunkiisii wax ka duwan oo sheegaya isaga waa gaal ma la dhahayo maxaa yeele ijmaaca danni haddii uu yahay qofku waa waa duhuul waa ka samayn karaa waa ogaan waa ogaa weyn karaa soo ma garanin marka labadaa markaa sidaa u ogo bacdi nnaas waa iska idlaaqayaan waxyaaba aada u jeedid oo yacnii ijmaacooda ou danni yahay oo kale ayay idlaaqayaan markaasi waxay leeyihin sidaa famataa goortii qatacnaa aan goyno biijmaacihim iyaga ijmaacooda aan goyno yacni culimmadii inay mas'ala ku ijmaaceen markaan goyno wajaba waxaa waajibaya alrujuucu noqod baa waajibaya ilaa ijmaacihim ijmaacooda in loo laabto walam taxila mana xalaaloobayso mukhaalafatuhum in la khilaafo culimadaas liqowlihi tacaala waman yushaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa waytabic gayra sabiili lmu'miniina nuwallihi maa tawallaa wanuslihi jahannam wasaa'at masiiraa iyo qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha waaطiicu rasuula wauli lamri minkum fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi warasuul maxaa laga qaadanaa haddii haddaad shay ku doodaan allee rasuul u celiyaa layidhi haddaanba lagu doodsanaynba ka warran sheygii marka haddaan lagu doodsanayn waa sidiisaa loogu dhegaya marka waa la qabsanaya waaya marka wuxuu yidhi famataa qadacnaa markaan goortaan jarno biijmaacihim ijmaacooda marka tacriifku bacdi alculamaa waxay yidhahdaa fo itifaaqu alculamaai almujtahidiina min hadihi lumma ay ku daraan qaarkood ayb marka dabcan sheekhu min hadihi lumma waa iskaga jeedaa culimada uu sheegaya ashaasi waxaa laga yaabaa de in qof kastaa iska garana in ijmaacu culamaa fuqahaa lmuslimiin in loo jeedo famataa qadacnaa biijmaacihim marka aan jarno wajaba waxaa waajibaya alrujuucu laabasho ayaa waajibayso ilaa ijmaacihim ijmaacooda in loo laabto walam taxila mana xalaaloobayso mukhaalafatuhum mukhaalafadooda laakiin waxaa loo baahan yahay ijmaaci in layska hubsado waxaani ma lagu ijmaacayo ma saxiixbaa mase laguma ijmaacin waxaa jira dad badan masaa-il badan inay sheegtaan ijmaac haddii la fiiriyana aan ijmac ku guntamin walidalika xaafid ibnu xajar alxaafid ibnu xajar raximahullah kitaabkiisa fatxulbaariga waa ku badan tahay wadacaa fulanun hebel waxuu sheegtay ijmaac mas'alada markaasuu wuxuu leey watucuqiba waa laga daba tegay oo waxaa la yihi sidaa iyo sidaa iyo sidaa hebel iyo hebel iyo hebel baa khilaafa leey ama waxa wuxuu ku leeyahay masalan fulan ijmaac buu sheegtay wafiihi nadarun ijmacaas daymaa ku sugan ijmaacu dheeldheel maaha wuxuu maxaa yeele ijmaacu wuxuu imaan karaa istiqraa taama marka la sameeyo oo culimmada aqwaashooda lagu sameeyo markaasaa qofku wuxuu sheegan karaa mas'aladan culimmada ku ijmaaceen walidaalika culimmadii hore iddicaau lijmaacaat ma sahlanayn agtooda kama sahlanayn imaam axmed wuxuu dhihi jiray man iddaca alijmaaca faqad kadab qofkii ijmaac sheegto beenuu sheegay maxaa yeeley yacni wamaa yudriihi lacala annaasa ikhtalafuu mas'ale adag waayaba adiga inaad maxaa ogeysiiyey inay dadku waxaa dhici karta dadku inay isku khilaafeen isaga o aan ogeyn baa dhici karto imaamu shaaficina marar badanba wuxuu yidhaahdaa laa aclamu fi lmas'alati mukhaalifun laa aclamu fi lmas'alati mukhaalifan mas'aladan aniga mukhaalif uma oogi sidaa buu dhahaya nacam marka taa waxay kutusaysaa sidaasoo kale marka in layska ilaaliyo ijmaaca aan iska gujo aan la sheeganin ibnu jariir dabari iyo rag lamida iyagu ijmaacaadka waxaa dhici karto inay ijmaac sheegaan iyadoo uu jiro hal ama laba qof oo mukhaalif ah ijmaacaas khilaafto a imadii hore ah iyagu marka hal iyo labo khilaafkiisu ijmaaca ma baabi'inayay qabaan laakiin waraajix inuu baabi'inayo maxaa yeele culimada casrigaas haddii laga sheego maalan taabiciintii oo kalea laga sheego mas'ale inay ku ijmaaceen markaasa waxaa lasoo helay saciid ibnu lmusayib oo qowl kale ka yidhi oo khilaafay mas'alada ijmaac lama sheeganayo oo waxaa un la dhahayaa jumhuuru taabiciin dahaba jumhuuru taabiciina kada wakada unbaa la dhahayaa khilaaf la xikaayoon maayo nacam marka mas'aladani marka ijmaac sheegashadu marka maxay ka maxay ku dhismaysaa waxay ku dhismaysaa aqwaashii culimada in la ururiyo xaggee laga ogaan karaa marka waxaa laga ogaan karaa kutubteeda alimaam ibnu jariir ibnu ibnu lmundir abu bakr ibnu lmundir moxamed ibnu lmundir wuxuu leeyahay kutub khilaafkan oo uga hadlo iyo mid ijmaaca ijmaaca alijmac baa layidhaha kitaabka uga hadlo kan kalena alawsat baa la yidhaha aqwaasha iyo sida las masaa-isha iyo sida laysugu khilaafay ayuu ka waramaa tamhiidka ibnu cabdilbar jumlo fara badan waxaa ka helaysaa musanaf cabdirazaaq iyo musanaf ibnu abi shayba waaba aathaarba badankoodba kuwayaalkaasoo kale ad ka daree aad ka heli kartaa aqwaasha marka culimada nacam marka masaa-isha ijmaaca waa ka dadka qaarkoodna hadda da cilmigu waa iskaba dadku waa ku cilmigii inta yaraaday oo wax culimmadii hore u laabana ay iska yaraadeen oo nin walba rasaa-il isaga kaaftoomay ayaa wixii rasaa-isha uu ku arko ijmaac ku xukuma nacam waxaa laga yaabaa saddex sheikh ama afar sheekh mas'ale ay si ka yiraahdeen inuu u haysto isagu marka inay ijmaac tahay oo hadduu ka maqlo qof kale oo mas'aladii si kale xukunkeeda u sheegayo inuunan weydiinin baa la arkaayo bal inuu yidhahdo culimmadii dhammayd buu ninkan khilaafay inuu ku yidhaahdo war culimmadii dhammayd ereygaas dhammayd wuxuu u baahan yahay taxriir nacam inaad aduu soo ogaato ayuu u baahan yahay nacam ijmaacaadkana kutub kaloo badan waa laga alifay oo ibnulqadaani alfasi kitaab weyn oo ijmaacaadka uga hadla uu leeyahay ibnu xasmi maraatib alijmaac buu leeyahay way badan yihiin marka nacam kutubaa loogaga hadlay wajaba arujuucu ilaa ijmaacihim baa waajibaya walam taxila mana xalaaloobaysa mukhaalafatuhum in la khilaafo la weydaarto walaa budda waxaa qasaba marka an yakuuna hada alijmaacu ijmaacan inuu ahaado mustanidan mid cuskan ilaa dalaalati alkitaabi waasunnah kitaabka iyo sunnada dalaaladeeda mid cuskan inuu ahaado ayaa qasaba waajib ah oo shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi walaa yuujadu mas'alatun mas'ale la heli maayo yatafiqu alijmaacu calayha ijmaacu oo isku waafaqayo ilaa wa fiiha nasun masaladaa nas unbaa ku dhex jiro yacni wuxuu ka wadaa ijmaacu keligiis meel ma istaagi karo ee wuxuu cuskadaa nas bau cuskan yahay mar walba walidaalika culimmadu waxay u yidhaahdaan mararka qaarkood mar mid marka marka la joogo baabu naskhi marka la joogo naskhiga ijmaacu isaga ma la nasakhaa waxse ma nasakhaa waxay leeyihiin alijmaacu laa yansakhu walaa yunsakhu ijmaaca waxna ma nasakho isaga oo mas'aladaasaa jiri jirto ijmaac baa nasakhay maqli maysa sababto waa maxay ijmaacu isaga wax nebiga gadaashiis unbuu guntanmayaa naskii marka nebiga xilligiisii jira ijmaac ma ma nasakhayo ma burburin karo soo ma garanin walaa yunsakhu isagana lama nasakho inta laga daba taga lama nasakho sababto waxaa ka dhalanaysa culimadii islaamka waxay ku ijmaaceen laa tajtamicu ummatii calaa dalaalah xadiidkaas bimajmuuci turuqihi culamada qaarkood way u xasaniyaan marka ummadani baadi ku ijmaaci maysa haddii mar la yiri halkaa marka de waxaa weeyaan haddii la inta laga daba taga la yidhaha waa la nasakhe warkoodii hore dee warkoodii hore qalad ah ama been ah bay noqonaysaa ama baadi ahaa waayahay haddaba iyadoo ay saas tahay ijmaacu waxma nasakha marka la leeyahay mararka qaar waxaad arkaysaa mas'alo oo kale nas aan loo haynin haddana a'imadii iyo yacni saxaabadii iyo taabiciintii wax ku camal falay aan la haynin oo kale taasoo kale culammadu waxay dhahayaan waxaad arkaysaa inay leeyihiin mas'aladani dalla alijmaacu cala anaskhi ijmaacaas ayaa wuxuu tusay in la nasakhay ijmaaca waa tusay baa laleeyahy feeri ijmaacu asaga waxma nasakhayo ee waxaa jira daliilka ijmaacu oo cuskan yahaa nasakhay waayo macnaheedu bilmithaal tusaalaha wax walba lagu ay ku kala caddaadaan xadiid ummi salama oo sunanka ku sugan oo ahaa ninkii yani xadiidku wuxuu ahaa xukunka uu sheegayay waxay ahayd maalinta tobnaad dabcan sida la ogsoon yahay qofku markuu xaajiga ramiga uu sameeyo ramiga iyo xalqigii markuu sameeyo xalla lahu kullu shayin baa xalaal u noqonaya ila nikaax taxallulul asqaraa la yidhaha dawaafka marku ku darana dawaafulifaadihii iyana wax walba markaas xalaal bay u noqonayaan mas xadiidkan marka ummi salama wuxuu sheegayaa qofkii ramyigii tuurtay ee xiirtay haddii uunan galabtaas dawaafka soo samaynin oo qoraxda u dhacdo maalintaas isagoon dawaaf samaynin dharkii ixraamkiibuu dib ugu noq ixraamkiibuu dib ugu noqonayaa oo qofkii wuxuu noqonayaa muxrim ixraamkiibuu dib ugu noqonaya ogow xadiidkaas ibnu kathiir iyo nawowi iyo a'imada badankood waxay yidhaahdaan xadiidkan waa waa waa la naskha waa mansuukh oo aawa naasikhiisii markii la yidhahdo waxay leeyihiin culimadii baa waxay ku ijmaaceen xadiidkan in aan lagu camal falin tarkigaas marka culimmadu ay ku ijmaaceen salafki inaan lagu camal falin xadiidkan tarkigaas isaga ka tegista ay ka tageen oo dhammaantood ay ka wada tageen ijmaacaas oo tarkiga ah waa wuxuu cuskan yahay daliil buu cuskan yahay bay leeyihin daliilkaas waa wax waxa nasakhay xadiidkan nasakhay soo ma garanin inkastoo marka masaladaasi ahaan culimmada qaarkood ay hadalka keenaan oo yidhaahdaan curwo iyaa ku dhaqmeenba ay laleeyahay qaarna ay leeyihin maka ansixin curwa waa daciif sanadka nacam sheekh alalbani raximahullah isaga wuxuu yidhaahdaa curwa ku camal falay marka midda kale xataa haddaan la ogeyn oo naskii yani wax ku camal falay aan la haynin annaga naskii un baa in lagu camal falay ay tahay nasku waa iska sidiisa xujo u ahaanayaa wax nasakhayaana ma laha laakiin un tusaale xadiidkaanay culamada usoo qaataan ibnu kathiirna albidaaya wanihaaya waa ku sheegaya culimadana maslagaas kale ayay u badan yihiin oo ijmaacu marka ogow isaga wax ma nasakho laakiin naska isaga uu ku tiirsan yahay weeyaan wax wax nasakhayo naasikha noqonayo walaa budda waxaa qasaba buu yidhi an yakuuna inuu ahaado hada alijmaacu ijmaacani mustanidan mid cuskan ilaa dalaalati alkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada dalaaladooda mid cuskan inuu yahay ayaa qasaba nacam waana midkaa marka sheikhulislaamna uu kuleeyahay mas'ale lagu ijmaacay ma jirto ilaa nas unbaa dhexdeeda ahaaday oo ku dhex jiro waayahay wa ama alqiyaasu saxiixu qiyaaska saxiixase fa huwa isagu ilxaaqu farcin farac haleeshiintiisii weeyaan biaslin asal la haleeshiiyo licilatinna loo haleeshiiyey cillo darteed ciladaas oo tajmacu baynahumaa labadaba kulminayso halkan sheekhu qiyaaskii saxiixuu kaaga warramayaa wuxuu ku leeyahay farac in la haleeshiiyo asal cillo ku cillo labadoodaba u dhexayso ku urursan darteed sidaa loo yeelo idan marka qiyaasku afar rukni buu leeyahay asal farac cillo iyo xugun afartaas rukni buu leeyahay soo ma garanin asalka waxaa weeyaan waa ma waa shayga xaggiisa wax laga soo qiyaasanayo farcuna waxaa weeyaan waa waxa wax loo qiyaasanayo u fiirso fahamkaa ka muhiimsan asalkii waxaa weeyaan shaygii wax laga qiyaasanayay oo asaga daliilkiisa watay waa farcuna waxaa weeyaan waa shayga in qiyaas wax lagu sugan la rabo shaygan cusub oo la rabo xugun in loo raadiyo oo wax in loogaga qiyaasto loo rabo farac baa la yidhaahdaa cilladuna waxaa weeyaan waa waxa asalkana ku dhex jiro faracaanna ku dhex jiro oo la rabo maadaama kaas cilladan ay ku jirta kanna waa ku jirtaa waa isku xugun in la yidhaha la rabo cillo waa la yidhaahdaa manaad waa la yidhaha jaamico waa la yidhaahdaa wasfina waa lagu tilmaamaa soo ma garanin intaasoo magacba waad ku arkaysaa ayb cillada marka waa wax ka dhexeeyo asalkii ku jira faraciina ku jiro xugunna waxaa weeyaan waxa ka soo baxayo meeshaas tusaale marka tusaale waxaad dhihi kartaa khamradii oo kale khamrada asal waaye xugunkeedana waa xaaraam qur-aankaa caddeeyey yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru waalansaab waalazlaamu rijsun min camali shaytaan cillada khamrada loo xarimay marka la fiiriyana waa iskaarka cillada ku jirto waa wax sakraaminta ku jirto soo ma garanin halkan marka waxaa ku yaal asal cillo iyo xugun farac baad rabtaa mas'ale aan kitaabkii iyo sunnadii toos iyada aynan uga hadlin ayaad rabtaa xukunkii khamrada inaad ku darto shay marka cabitaan ayaa dadku samaystaan waxbuu sakhraamiyaa cabitaankaas xiise yar iyo kiisa badanba waxbuu sakhraaminaya markaas waxaa leedahay cabitaankan ama shaygan cilladii khamrada lagu xarimay baa ku jirto iskaarka ah kan iskaarkii baa ku jiro cilladii khamrada lagu xarimay iskaarka ayd baa laga helay farcan asalkaas baan haleeshiinayaa baa leedahay marka ilxaaqu farcin biaslin asalkii oo khamrada ah baan haleeshiinayaa maxaan u haleeshiinaa licilatin jaamicatin baynahuma cilladan iskaarkoo labadaba ka dhexayso maxaa kuu soo baxay farci xukunkiisii baad helay marka xukunkiisu muxuu noqonayaa faracaasna xaaraam sida khamradu waa xaaraam u tahay waxaa ka mid a maalan dacaamka oo kale waxaan ujeedaa burki iyo kale ribowiyaadka marka laga hadlayo waxaa la yidhi dahabkii iyo fidadii ribada waa ku dureertaa bayci ribalfadli waa ku socotaa lacagta nusuusta ma sheegin dollarka ma hadlin iyo shilin marka waxaad leedahay dahab iyo fido cillada ku jirta waa maxayna oysaan ay ribowi u noqdeen waa thamaniya thaman waa wax qiimo leh waay oo wax lagu gadan karo lacag ma laga helaa cilladaasna waa laga helayaa dollarkii waa laga helaya waa thaman dollarkii waxbaa lagu iibsan karaa sida dahabkaba wax loogu iibsan karo idan waa la xugun lacagna waxay la xugun noqonaysaa dahab riba xukunkan ribowiga ah soo ma garanin oo waxaad leedahay marka dahab in dahab lagu iibiyaa ma banaana ilaa laba shardi la helo taqaabud kala qaadasho hoo iyo hoo iyo isla ekaansho lacag isku jinsiyana waa noocaas dollar dollar haddii lagu bedelaayo waa hoo iyo hoo in laysdhaho aanna lakala badsanin waa kaasaa maalan nusuustii waxay ka hadashay burkii iyo waxay ka hadashay iyo shaceertii ribowi inay tahay gelaydii waa uga qiyaas qaadanaysa jaamica ka dhexeeya waa maxayna waa ducmi ama waxaa ka dhexeeya waa la beegaa hadba culimmadu hadba siyaabay kala yidhaahdaan laakiin adugu culimmada shaaficiyada cillada ducmi bay ka dhigaan qamadiga iyo iyo iyo iyo bahalkan kale shaciirta waa la quutaa quud ahaana loo isticmaalaa halkan waa waa geli marka gelaydiina ribowi bay noqona maxaa yeele bijaamici bijaamici ucmi ucmigaasaa ka dhexeeya soo ma garanin marka gelaydii farac bay noqonaysaa burkii iyo shaciirtiina maxay noqonayaan asal bay noqonayaan ciladiina waa ucmi xukunkiina muxuu noqday ribowi inay yihiin aduu marka inta kale uga qiyaas qaado saas un u soco faricii marka waa ka ciladu marka marka qaar jaamic wasfi magacyadaa dhamanaad intaba waa lagu sheegaa cilada marka see loo ogaanaa marka shaygan cilada ku jirta inay waxaan tahay see loo ogaanaya waxaa lagu ogaan karaa dhowr weji ilaa culamada masaalikulcilla waa badiyaan toban meelaha waa gaarsiiyaan sideed meelahaas masaalikulcilla marka waxaa ka mid a nas inuu ciladu sheegaba qur-aankii baaba sheegay oo naska sida uu sheegaya waxa ay tahay qowluhu tacaala oo kale min ajli dalika katabnaa calaa bani israa'iila anahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaanamaa qatala annaasa jamiica waman axyaaha fakaanamaa axya annaasa jamiica naskaasi marka muxuu ku tusayaa min ajli dalika sow cillo ma aha min ajli dalika kaagaas dartiis ayaanu waxaan u yeelnay qofkii waxaanu ku farad yeelnay reer bani israiil waxa ay waxaa min ajli dalika nas baa cilladaa tilmaama oo kale waxaa ka mid a oo kale way fara badan yihiin taasoo kale kay laa yakuuna duulatan bayna alaghniyaai minkum saa waxaan u yeelnay kay laa yakuuna laamu tacliilka waxyaabaha la geliyo oo kale yaa ka mid ah kulligood waxay ku tuseen cillo aa laga fahmaa cilladu marka mansuuso waa noqotaa mararka qaar mararka qaarna ijmaac bay ku timaadaaba oo culimada dhan baa ku ijmaacaysa shaygan cilladiisu kada wa kada wa ayb khamradoo kale cilladeeda waa iskaar waxaa kaloo cilladu ku imaanaysaa mararka qaarkeed iimaa waxaa la yidhaha dalaalatu iimaa dalaalatu luzuumay ku imaan kartaa cilladii oo waa maxay mathalan wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa jazaan bimaa kasabaa nakaalan min allah waxaa la yidhi tuugga iyo haweenta tuugta ah gacanta jara xukunkan qadciga ee gacan jarista ah cillo maxaa u ahna tuugnimada u ah wasa wasfiga lagu dhex sheegay oo haddaan wasfigan oo xukunkan uunan u ahaan lahayn cillo de waxaa weeyaan macqu wasfigan haddii uunan qadcigu cillo u ahaa lahayn mala yacni uu noqon lahaa warka soo ma fahmin marka taasoo kale waxaa ishaare ay ka tahay waxay ishaare ka tahay dalaalatu waxaa weyan cillo ayay ku tusaysaa oo saa cillada waa loo fahmaa waxaa kaloo cillada lagu fahmaa waxa la yidhaahdo alsabru waltaqsiim asabr wtaqsiim waxaa kaloo lagu ogaada almunaasabatu walihaala waa lagu ogaada munaasabatu walikhaala waxaa lagu ogaada asabr wataqsiim sabriga wataqsiim waxay tahay in la baaro shaygan xukunkan dhowr cillo ayaa ayaa la baarayaa nacam xukunka inay cillo u noqon karaan markaasaa qaarna waa layska ibdaalinayaayo wax lagu ibdaaliyaa imaanaya qaarna waa la qaadanaya wakadalika hakada adu marka dhowr masaaligtu marka waa badan tahay waxaa kamid a adawraan alwujuudiy walcadamiyu tanqiixu lmanaad dawraan alcadami inahaasoo dhan marka waxay u yihiin wasfigay waxaan cillada ayaa lagu masaalikulcilla baa la yidhaahdaa hadhow qawaadix waxaa la yidhahda cillada waa kusoo bixi karaan iyo qiyaaska guud ahaanba aduu marka kutubta mudawalaadka yaa saa aada iyo aada uga sii sheekeeyo ayb mathalan nin baa nabiga u yimid xadiidkii mathalan ninkii nabiga u yimid sala allahu alayh waali wasalam ee yiri yidhi yaa rasuul allah halagtu waan halaagsamay maa ahlakaka waaqactu imra'atii fii ramadaan haweenteydan ramadaan maalin ah ku dhacay markaasuu yidhi waxaa kugu waajibay luqun xoree xukunkan in luqun la xoreeyo maxaa cillo u ah cilladiisa marka la baaraya ma waxaa cillo u ah ninka yacnii qowluhu uu yidhi halagtu ma waxaa cillo u ah haweentii uu jimaacay keliya ma waxaa cillo u ah maalinta ramadaan ee uu yacnii afuray ee uu soonkiisii baaba-ay miyaa cillo u ah laqaybiya sidaa loo sheega ayaa mid walbaa gaarkeed laysaga saaraya kuwa aan yacni cillanimo u qalmin midda cillada u qalantaana lasoo reebaya nacam marka adu siyaabahaas wa ama alqiyaasu asaxiixu qiyaaska saxiixa ah fa huwa isagu ilxaaqu farcin farac haleeshiintiis weeyaan biaslin la haleeshiye asal licilatinna loo haleeshiye cillo darteed tajmacu baynahumaa cilladaasoo kulminayso labadooda baynahuma ay bayna alasli waalfarci marka waxaa kaloo lagaa rabaa asalkaagu horta xukunka aada asalka ku gaartay saxiix inuu yahay haddii asalkaagu saxiix ahayn faracu saxiix ma noqon karaa waa maya ayb walidalika waxay tusaale usoo qaataan mathalan shaaficiyadoo kale waxay yidhaahdeen dhagax qof ku tuurtay ramyul jimaarka dhagax oo qof ku tuurtay qof labaad ma ku tuuran karaa mayay leeyihin oo waxaan uga qiyaas qaadanaynaa bay leeyihiin biyaha mustacmalka ah haddee biyo mustacmal awalba la daliil ma haynin xooggan marka asalkaagiiba daliilkiisu ma xoogana see farac marka ugu sii waxayna aad buu daciif usii noqonaya fa soo ma garanin marka qaarkood marka qawaadixdu waxay ku imaan karaan asalkii faricii bay ku imaan karaan mathalan faricii iyo asalkii waxa u dhexeeyo waxaa u dhexeeya marka faariq baa udhexeeya faracaagii asalkaagii baa faariq baa udhexeeya muxuu noqonayaa markaas oo kale waxuu noqonayaa qiyaaskaagu qiyaas faasida haddii faricii asalkii faariq muctabara oo udhexeeyo faariq muctabara hadduu udhexeeyo yacni faariq muctabara haddii uu udhexeeyo wax ictibaara male marka haddaanu udhexayninna markaas de waa ictibaar buu yeelanaya dabaan mahalan waxyaabahan hadda mahalan dadku ay sameynayaan oo qof baa wuxuu qiyaas usoo qaadanayaa mathalan qof baa wuxuu qiyaas usoo qaadanayaa imaaratu safar dadku markay safar saddex markay safar aadayaan amiir ha samaystaan baa layidhi asaluu rabaa inuu ka dhigto taas farciisu waa maxay farciisu wuxuu noqonayaa magaaladan aan joogno intii isu tagtaaba amiiray iska samaysan karta labaatankii meel joogto amiiray samaysanaya jamaaca cusbaa samaysmaysa soddon kale amiir boqol kale amiir bay iska samaysan kartaa war maxaa u daliila saddex safar hadday aada imaaraha samaystaan baa layidhi annagana tanna waa bannaantah tana uga qiyaas qaadanaya qiyaaskiisu faracani asalkan faariq muctabara udhexeeya faariqa muctabarkana muxuu noqonayaa cilada aslanba yani asalka asalkani waxaa weeyaan waa safar adigana muqiim baa tahay bayna aliqaamati wasafarna farqi baa udhexeeya soo ma garan tan kale waxa ay tahay cilada laftirkeeda xagga cilada maxay tahay safarka amiir saddexdii safraysaba amiir ay u samaysanayaan waxa ay tahay itilaaf iyaga inay isku soo dulmaan kelmadooda mid noqoto oo dadka safraya israacaya hadday boqol noqon lahaayeen hal amiirun bay suubsa lahaayeen soo ma garani laakiin middan adiga cillada ku jirtaa waxaa weeyaan cilladaa maba maba faracan cilladaa maba ku jirtaba ee cillada waxaa weeyaan waaba tafaruq adi midkaada hal magaala hadday konton amiir samaysato waa isdagaalayaan soo maha marka taasoo kale waxaa weya qiyaas aan muctabar ahayn waayahay famataa nasa shaaricu shaaricu goortou caddeeyo calaa mas'alatin mas'alo ayb ciladuna marka dabcan waxaa weeyaan waa inay tahay cilada marka laga hadlaya waa inay tahay dardiyatun cagsiyatun waa inay dardiya cagsiya tahay oo waa maxay mathalan ciladaani haddii ay joogto xukunka inuu joogo hadday maqan tahayna xukunku inuu maqan yahay haddii aynan sidaa ahayn oo la arkaayo ciladii oo maqan xukunkii iska joogo ciladaasoo kale cillo xoogan ma aha nacam soo ma garan ayb waana inay yani hadday ama hadday cilladu tahay cillo oo aan wax lagu xugun lagu aan aan xukunka saameyn ku lahayn hadday tahay mu-ahira haddaynan ahaynna ictibaar ma laha mathalan bariira oo kale bariira waa xoro khiyaar nebiga waa khiyaar geliyey markay xorowday wa kaanad waxay ahayd taxta cabdin aswad addoon madow ayaa qabay markaas madoobaantan iyada marka wasfi cillama looga dhigi karaa oo ma la dhihi karaa addoonku hadduu madow yahay haweentii uu qabayna ay xorowdo khiyaar bay yeelanay laakiin hadduu cad yahay khiyaar ma yeelanayso wax ictibaar malkaas oo kale soo ma garan wasfi muahira ma aha laakiin wasfiga mu-ahir kale mar walba xukunka saameynta ku yeelana addoonnimada waay nacam haweenta hadday xorowdo ninkeeduna addoon uu ahaa ikhtiyaar bay yeelanay khiyaarkaas xukunkaas khiyaarka maxaa cillo u ana waxaa u addoonnimada ninkeeda ee madow iyo caddaan midna famataa nasa shaaricu shaarica goortou caddeeya calaa mas'alatin mas'alo wa wasafahaa ou sifeeyey biwasfin tilmaan ou ku sifeeyey aw amase istanbada alculamaau culimada ay istinbaadaan annahu shaaricu sharacahaa inuu jideeyey lidalika alwasfi wasfigaas ciladaa inuu u jideeyey huma wujida dalika alwasfu wasfigaana la helo fii mas'alatin ukhraa mas'alo kale dhexdeeda taas oo lam yanusa shaaricu shaaricu ounan cadaynin calaa caynihaa cayn ahaanteeda min gayri farqin farqi la-aan baynahu baynahaa iyada iyo bayna almansuusi midda la caddeeyey aanu jirin wajaba waxaa waajiba ilxaaquhaa in la haleeshiyo bihaa iyada fii xukmihaa xukunkeeda in lagu haleeshiiyo ayb sheekhu halkan wixii aan maanta dhan daldalayno intaan kusoo koobay awalan wuxuu ku sheegay ciladu inay u qeybsanto mansuusa iyo mustanbada mansuusatun wamustanbadatun mid sharcigaaba kuu caddeeyaba midna sharciga kuuma caddaynin laakiin culummada istinbaad markay sameeyeen ay ogaadeen shaygan inuu yacni cilladiisu ay kadaa wa kadaa ay tahay masalan hadda galeydoo ka yacni burka iyo marka ribowiyaadka lagu daraayo qamadiga iyo shaciirta cilladeedu inay ducmi tahay culummada istinbaadeen soo ma garanin tii kaleo wasaariq wasaariqatu iyo kalena waa iska mansuusa inkastoo iyada xataa istinbaad noocan maa oonan ka maarmaynin laakiin adu taasoo kale waa mansuusa min ajli dalika katabna calaa bani israaiil kay laa yakuuna duulatan mansuusa ciladii marka wuxuu ku yidhi marka sheekhu famataa nasa shaaricu shaaricu hadduu caddeeyo calaa mas'alatin mas'alo wa wasafahaa ouna sifeeyo biwasfin wasfi ou ku sifeeyo waa cilo mansuusa midaan aw amase shaaricu maba sifayninba wasfi kuma sifaynin laakiin istanbada alculamaau culimadii baa istinbaadeen annahu shaaricu sharacahaa inuu jideeyey lidalika alwasfi tilmaanta ciladaa darteed inuu u jideeyey waxaan ayaa la ogaaday khamri shaaricu inuu xarimay taxriimku ciladiisa waa maxay iskaar waa istinbaad midaas soo ma garanin waa mustanbada ciladu marka labadaabay u qeybsantay halkaasuu kugu sheegay uma markaa dabadeed wujida waxaa la helay dalika alwasfu tilmaantii laftirkeeda fii mas'alatin ukhraa mas'alo kalaa laga dhex helay lam yanusa shaaricu shaaricu ounan caddaynin calaa caynihaa mas'aladaas soo ma garan galeydii oo kale shaaricu ma caddaynin laakiin ciladii ducmigiibaa waxaa laga helay iyada masalan rag baa waxay isku soo qooshqooshteen shay muskiraa ka soo baxay shaygaas sharcigu ma caddaynin laakiin sharcigu khamrada u caddeeyey soo ma garanin ciladii ku jirtayna waa ku jirtaa shaygaano iskaarka ahaa ka ayb uma wujida dalika alwasfu fii mas'alatin ukhraa baa laga helay lam yanusa shaaricu ounan caddaynin calaa cayniha min gayri farqinna waxaa weeye waa in faariq ounan jirin feeri min gayri farqin farqi la-aantiis beynahaa iyada iyo bayna almansuusi mas'aladan hadda yacni faraca ah iyo midii sharcigu ou nasgareeyey oo ou nas ahaanta u sheegay oo sharcigu caddeeyey waa inuunan u dhexaynin wax faariq ah soo ma garanin haddii laakiin faracan iyo yacni iyo wixii mas'aladii sharcigu caddeeyey ee cillada lahayd iyo faracan oo isaguna yacni cilladii yeeshay haddii laakiin faariq muctabara faracan iyo asalkan u dhexeeyo qiyaaska waa baaba-aya iyada min gayri farqin farqi la-aantiis beynaha iyo beyn almansuus iyada iyo midii la caddeeyey faariq la-aanteed nacam haddii marka faracaagii asalkaagiiba uu isweydaarsan yahay oo yacni waxaa weeyaan faariq meeshaan uu joogo wax ictibaaro male marka taasi wajaba waxaa waajibaya ilxaaquhaa marka masaladan dambe haleeshiinteeda bihaa middaa hore in la haleeshiyo fii xukmihaa xukunka lagu haleeshiiyo in xukunkii lagu haleeshiiyo taabaa waajibayso ayb salafkuna saasay yeeli jireen waaya lianna shaarica sababto a maxay shaaricu xakiimun weeyaan mid xikmad badan laa yufariqu kala geyn maayo bayna almutamaahilaati waxyaaba isshabaho oo isku mid ah fii awsaafihaa tilmaamaha isku shabaho kamaa sida laa yajmacu ounan u kulminaynin bayna almukhtalifaati wax iskhilaafsan ma dhici karta fiiri sharcigu khamradiina inuu inuu kaa xarimay shay kaloo ciladii khamrada uu kaaga xarimay ku jiray inuu isagana kuu ogolaado suurtagal ma noqonayso soo ma garanin sharcigu laba shay isku mida inuu kala geeyo sharcigu waa shaaricu waa xakiim laba shay isku mida ma kala geynayo laba shay oo iskhilaafsanna iskuma keenayo meel iskuguma keenayo soo ma garan wahaada kanina sidaan uu u qeexay huwawahaada kani alqiyaasu saxiixu weeyaan qiyaaskii saxiixa ahaa wahaada alqiyaasu saxiixu dhee qiyaaska saxiixa ah huwa almiisaanu weeyaan waa miisaanka alladii kaas oo anzalahu llahu alla uu soo dejiyey waa miisaankii alla soo dejiyey weeyaan qiyaaska saxiixa waa miisaankii allah subxaana watacaala uu soo dejiyey sheikhulislaam baa hadalkan oo kale iska laho waxau yihi walqiyaasu saxiixu min baabi alcadli qiyaaska saxiixa waa min baabi alcadli fa inahu taswiyatun bayna almutamaathileyn maxaa yeele laba isku mida ayaa la simayaa wa tafriiqun kala geyn bayna almukhtalifeyn laba kala duwan wa dalaalatu lqiyaasi saxiixi qiyaaska saxiixa dalaaladiisana tuwaafiqu waxay waafaqaysaa dalaalata nasi buu yihi naska dalaaladiisa fakullu qiyaasin qiyaas kasta oo khaalafa dalaalata nasi naska dalaaladiisa ka hor yimaado fahuwa qiyaasun faasidu weeyaan hade qiyaasna goormaa loo baahdaa waa in la ogaado waxaa loo baahdaa haddaan mas'aladan aada qiyaaska u rabto iyadoo kaleba haddii sharcigu caddeeyey iyadoo laftirkeeda hadduu sharcigu caddeeyey qiyaas maba u baahnid ba adig markaas soo ma garan imaamu shaafici baa wuxuu yidhi alqiyaasu yusaaru cinda adaruurati qiyaaska waxaa la aadaa daruuro markay timaado soo ma garanin iyadoon daruuro jirin qiyaas ina aada ma aha iyadoo yacnii mas'aladan aada qiyaaska u rabta xukunkeedii baaba nebiga sheegay sala allahu alayh wali w salam qiyaas maad u baahnaanaysaa marka u baahnaan maysa ayb qiyaasku marka hadduu nas ka hor imaanaya ka waran marka markaasoo kale waxaa la dhahaya culamada waxay yidhahdaan qiyaasun fii muqaabili nas masaladan waa qiyaas ka hor yimid nas falaa ictibaara lahu wax ictibaara ma laha whada alqiyaasu saxiixu huwa almiisaanu waa miisaanka aladii kaas oo anzalahu llahu alla uu soo dejiyey wahuwa isaguna qiyaaska saxiixa mutadaminun wuxuu keensanayaa lilcadli cadli buu keensanayaa wamaa yucrafu bihi alcadlu iyo wax cadliga lagu garto wlqiyaasu qiyaaska inamaa yucdalu ilayhi waa loo iishaa xaggiisa waxdahu keligii idaa fuqida annasu haddii nas la waayo qiyaaska keligiis marka daliil ahaan loo rabo goormaa la aadaa qiyaaska haddii nas la waayo laakiin haddii nas uu yaallo dee qiyaasku waa la samayn karaa laakiin markaas muxuu noqonaya baahi looma qaba laakiin ogow ilaa masalada un in la dhahayo maana masaladaa nasna waa kusoo arooray qiyaasna waa kusoo arooray in la yidhaahdo maahan waxaan nasna waa kusoo arooray qiyaaskiina waa waafaqsan tahay waxyaaba badan oo marka waxaa jira xanaabilad xanafiyadoo kale ay leeyihiin qiyaaskii ka hore nusuus fara badanoo waxaa jira ay ka tegayaan oo ay leeyihiin nusuustan qiyaaskay ka hor imaanay bay kuleeyihin nas saxiixa qiyaas maba ka hor imaadaba sideedaba waxaana aada u baxfiyey masaladaas ibnulqayim iclaamu lmuwaqiciinka masaa-il badan oo dadku ay u arkaan in qiyaasku ay khilaafsan tahay nusuus fara badanoo ay u arkaan dadka gabal in qiyaasku ay khilaafsan qiyaasku uu khilaafsan yahay ayuu tilmaamaya inuuna khilaa qiyaasku aanu khilaafsanayn qofka unbaa u maleeya sidaa mooyaane waxaa kamid a matalan masalada tasriyadoo kale xanafiyadu waxay yidhaahdeen ninku hadduu gata neef la gaaxiyey oo kale dad caanaha ka maasho ood aragto neefkan in lagugu qalday waxaa kuu bannaan inaad neefkii celiso ood lacagtaadii soo qaadato oo aad markaana la celiso suus timir ah saacan min tamrin raddahaa wa saacan min tamrin neefkii iyo suus timir waxay suuskan timirka xaggoo u socdaa bay dheheen xanafiyadu ee caanahan laga listay iyo suus inay isku qiyaasan yihiin ma dhici karto soo ma garan marka suuska xadiidkan qiyaaska u khilaafsan yahay dhe waa ka tageen sidaa darteed wabitaali haddana waxay yidhahdeen abu hurayra warinaya walaysa bifaqiih maxay dhibeen abu hurayrasa midda kale dacni bay ku abu hurayra faqiih waaye nacam soo ma garan xaafidna waa ahaa saxaabada ha kala cilmi badnaadeen laakiin abu hurayra yani waxau ahaa ragg cilmiga badan buu ku jiray asxaabu rasuuli illahi ridwan allahu calayhim waxyaabahaas oo dhan marka waa ku nimanka marka qiyaaska ku tawasucayna waa xanafiyada oo gaaray inay nusuustii ka tagaan qiyaas dartiis uga tagaan ayb walqiyaasu qiyaaskii inamaa yucdalu waa loo iishaa ilayhi isaga xaggiisa waxdahu keligii xaaluu yahay idaa fuqida annasu nas haddii la waayo fa huwa isagu aslun asal weeyaan yurjacu ilayhi loo laabto idaa tacdara hayruhu heyrkiis marka la waayo heyrkiis waa maxayn kitaab iyo sunno waay nacam kitaabkii sunnadii baa la waayey isagii baa marka loo cararaya marka wahuwa muayadun wahuwa isaguna mu'ayadun mid lagu ayido weeyaan linnasi naska mid lagu ayidaa weeyaan fa jamiicu maa shay dhammaantiisoo nasa shaaricu shaaricu ou caddeeyey calaa xukmihi xukunkiisa fa huwa isagu muwaafiqun lilqiyaasi qiyaaska mid waafaqaya weeyaan laa mukhaalifun lahu mid khilaafayo weydaaranaya ma aha yacnii waxuu ku leeyahay qiyaaska waxaa lagu ayidaa naska oo waa maxay mas'alo kastoo shaaricu nas oo mas'alo kastoo nas oo kusoo arooray waxaa weya qiyaaska waa waafaqayaa nacam ee ma khilaafayo qiyaaska nacam ayb laa mukhaalifun lahu ayb intaa marka wuxuu kusoo sheegay qiyaaskii buu kaga warramay faslun usuulun mustanbadatun min alkitaabi wasunna usuul laga istimbaaday kitaabkii iyo sunnadii waaya intan badanaa qawaacid fiqhiyay isaga badan tahay ayb waxa uu yidhi waakhada alusuuliyuuna usuuliyiintii waxay qaateen min alkitaabi ay kasoo qaateen kitaabkii wasunnati iyo sunnadii usuulan usuul kahiiratan fara badan taasoo banow calayhaa ay ku dhiseen axkaaman axkaam kahiiratan badan jiddan aada u badan wanafacuu markaa ay ku wanafacuu ay ku anfaceen dadkii wantafacuu bihaa iyaguna ay ku intifaaceen ayb fa minhaa waxaa ka mid a yacni usuushaasi alyaqiinu laa yazuulu bishaki waxaa ka mid a alyaqiinu yaqiintu laa yazuulu kuma zuulayo bishaki shaki kuma zuusho yaqiini shaki kuma zuusho ayaa ka mid a nacam xadiidkii nabigaana caddaynayo sala allahu caleyh waali wasalama ee muslimna ku sugnaa ee nebiga sal alla ly slam uu yidhi idaa midkiin haddii uu calooshiisa wax ka dareemo fa ashkala calayhi markaa shaki iyo wax lamida uu soo galo akharaja minhu shay-un am laa falaa yansarif yaanu ka gadoomin salaada younan ka bixin xataa yasmaca sawtan aw yajida riixaa maxaa yeeley tahaaradii la hubay shaki unbaa lagu zuulin karaa ayb alyaqiinu laa yazuulu bishaki yaqiinta kuma zuusho shaki masaa-isha ku tacalluqdana kitaabkii kalean uga hadalnay alqawaacid alfiqhiya ee sheekha ou lahaa adkhaluu fiihi waxay soo dhexgeliyeen min alcibaadaati cibaadaadkii walmucaamalaati iyo mucaamalaadkii walxuquuqi iyo xuquuqdii shay-an bay soo geliyeen waxyaaba kathiiran fara badan faman xasala lahu shaku shaki qofka usoo xasilo fii shayin arin oo minhaa waxyaabaha ka mida rajaca ila alasli lmutayaqani asalka la yaqiinsan yahayba u laabtaa dahaaraad hubtay shaki baa kusoo galay dahaaradii ma burtay mase weysadii ma burtay mase ma burin yaqiintii baa u laabanaysaa salaad baad tukanaysay war ma saddex ragcaad tukanaysaa mase tani waa tii afaraad saddexdaa la hubaa yaqiintaa u laabanaysaa wahaakada wa qaaluu marka sharcigu dabcan shakigu waa cudur yani waswaasku waa cudur haddii marka shakigii waswaas uu kuusii beero waxaa weeyaan waa khatar nacam wa qaaluu waxay dhaheen alaslu al aslu asalku adahaaratu weeyaan waa dahaaro fii kulli shayin shay dhammaantiis al aslu asalku addahaaratu dahaaro weeyaan fii kulli shayin shay dhammaantiis oo daahir yahay weeyaan oo najaasada iyo dahaaradu dahaaradaa asala nacam shaygan haddii qofku uu yidhaahdo waxaani waa najaas maa daliiluka baa la dhahayaa daliilkaaga keen hadduu daliil la yimaadana saxiix a waa oo uu iswaafaqsan yahay daliilkiisa iyo madluulkiisu waa la qaadanayaa ayb haddii aanu daliil saxiixa la imaanin ama daliilba uunan la imaanin shaki keliya un oo meesha soo dhigo socaa laleeyahay nacam ila asalku waa dahaaree walaslu asalku alibaaxatu weeyaan waa banaanaansho ilaa maa ashyaadu inay bannaan tahay ilaa maa dalla daliilu daliil waxa uu tusay mooyaane calaa najaasatihi najaasanimadiisa aw taxriimihi ama xaaraantinimeyntiisa shaygan najaasadiisa daliil baa ku tusay bas najaas buu noqday asalkii waa kawaa ka wareegi asalka noocan oo kale baraa alasliya la yiraha albaraa'atu alasliya la yirahda xugun sharci ah ma aha laakiin waa albaraa alasliya la yiraha shaygan maalan waxaa weeyaan asalku wuxuu ahaa shay mubaax oo bannaan daliil baa laakiin inuu xarime yacni ashyaadu asal waxay ku yihiin ibaaxa daliil baa yimid waa xarime shaygii khalaas marka ibaaxadii waa ka zuula qowluhu tacaala baana u daliila ashyaada yacni ayb waxaa u daliila qowluhu tacaala qul ara-aytum maa anzla allahu lakum min risqin faajcaltum minhu xaraama waxalaala qul allahu adina lakum am cala allahi taftaruun ayb marka waxa uu yidhi walaslu asalka waxaa weeyaan baraa'atu dimam dadka dimadooda iyo mas-uuliyadoodu inay beri tahay qofku waa beri feeri waxaa weeya marka wuxuu kuleeyahay qof kastaahi waa beri oo dembiile ma aha beri weeyaanoo qof yacni aan dembi ku jirin waa ilaa dembi lagu caddeeyo qofku xaq dadeed beri buu ka yahay ilaa lagu soo caddaysto soo ma garanin hadday laba marka isqabsato ninkan qof buu iga dilay ninkan xoolow iga dhacay keen markhaati baa laleeyahay nacam ilaa ninkaan isagoo asalkiisii u haystaa ma ogtahay walidaalika yani waxyaabahan xataa yani qawaaniintan baatilka oo dadka lagu kala saarsaaro xataa oo cilmaaniyada ama yacni dadkan qaanuuniyiinta ay la imaadaan waa ku jirtaa kan oo waxay kuleeyihiin dowladaha hadda qawaaniintu ay isticmaalaan qofka asal ahaan waa dembiile ma aha ilaa lagu caddeeyo dembi bay kuleeyihin haddii tuhmad ay timaado waxaa leeyihi hebel waa la tuhmay baa la dhahayaa hebel dembigaas u eedeysan yahay laakiin dembigaasuu galay goormuu imaanayaa oo marka yacni wax caddeeyaan marka sharciga islaamka waxaa weya qofkan waa dembiile ma aha laakiin haddii lagu caddeeyo dembigii sharciga xukunkiisiibuu marka ayuu ku qaadayaa waal aslu baraa'atu dimami weeyaan oo xadiidkiina waa laga qaadan karaa low yucda annaasu dadka haddii la siin lahaa bidacwaahum wax lagu siin lahaa ladacaa rijaalun amwaala qowmin wa dimaa'ahum ayb lakin albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar alaslu baraa'atu dimami weeyaan min alwaajibaati waajibaadkii uu beri ka yahay oo qofkii maalan laba qof baa isqabsatay qof baa inta loo yimidaa layidhi war maxaad waajibka ay waajibka u samey weysay masaladaasaa kugu waajibtay daliil ii keen buu dhahay inay igu waajibta anig asal ilaa waxba waajib iguma ahayna wixii waajib igu ah waa in la ii caddeeyo waay daliil baa laga rabaa marka shaygan waa waajib iyo ma aha hadday tahay qofka waajib waay dhahayaa daliilka laga rabaa maxaa yeele midka aan waajibinaynin isaga asal buu haystaa ayb alaslu bara'atu dhimami nufuustu inay beri tahay weeyaan asal min alwaajibaati ay ka beri tahay wa min xuquuqi lkhalqi khalqiga xuquuqdiisa inay ka beri tahay xataa yaquuma daliilu daliil ilaa uu u istaago calaa khilaafi dalika arrinkaa khilaafkeeda walaslu asalku waxaa weeyaan baqaau maa shay baaqi ahaanshadiisa ishtaqalat bihi dimamu dimooyinka ay ku shuqloomeen nufuustu ay ku yacnii shuqloomtay min xuquuqillahi alle xuquuqdiisa xuquuqi cibaadihi addoommada xuquuqdooda ah xataa yutayaqana ilaa laga xataa yatayaqana ilaa qofka uu yaqiinsado albaraa'ata waaladaa nacam baraa'a iyo inuu gutay waxaasi maalan tanna waxaa weeyaan shaygii adiga dimadii ay mashquul ku noqotay oo shaqo maalan xuquuq bani aadamaa kugu tacalluqday adoo ku guda jiraa lagu arkay nacam soo ma garanin asal marka waxa ay tahay yacni shaygan in maalan yani waxaa kugu laasimay xaq alle ama xuquuq bani aadam baa kugu laasimtay waxaa weeyaan baaqi bay kugu tahay baaqi bay kugu ahaanaysaa ilaa aad ka gudato markaad gudato laakiin waa kaa haraysaa marka mas-uuliyaddii cuhdadii waa kaa haraysaa walaslu asalku baqaaumaa shay baaqi ahaanshadiisa weeyaan ishtaqalat bihi dimamu nufuusta ama dimooyinku ay ku shuqloontay oo min xuquuqillaahi ah wa xuquuqi cibaadihi ah xataa yatayaqana albaraa'ata waladaa ilaa qofka uu yaqiinsado ama xataa yutayaqana in la yaqiinsado albaraa'atu waaladaa la yaqiinsado baraa-a waxaan inuu xaqaani inuu kaga uu ka beri noqday ama inuu gutayba salaad duur baa maalan lagugu lahaa asal waxaa a baaqi inay dushaada ku tahay ilaa aada gudato markaad salaadii gudato cuhdadaadi marka waa kasoo baxday adiga wa minhaa waxaa ka mid a waxyaabahaas kitaabka iyo sunnada laga istimbaaday ana almashaqata mashaqadu tajlibu inay soo jiidanayso adtaysira fududayn inay soo jiidanayso ayb wa banow waxay ku dhiseen calaa haadaa kan korkiisa waxay ku dhiseen jamiica rukhasi safar safarka ruqsooyinkiisa dhammaanteed wاtakfiifa bay ku dhiseen fududeyn fi lcibaadaati cibaadaadka dhexdiisa ahaaday wاlmucaamalaati iyo mucaamalaadka iyo wagayriha iyo keyrkeed halkana qaacidada kale waxaa weeyaan almashaqatu tajlibu taysiir mashaqadu waxay soo jiidaa taysiir masaa-il badan baa lagu dhisay oo uu ka mid yahay rukaska safarka dhammaan ayb salaadii qofka musaafirka inuu gaabiyaa loo ruqseeyey cilada waa maxay xigmada waa maxay mashaqada waay maxaa yeele sharcigu waxaa weeye mashaqo kastaa waxay keensanaysaa taysiir dadki in loo fududeeyo wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj ayaa daliil u ah wa banow calaa hada waxay ku dhiseen jamiica rukhasi safari safarka ruqsooyinkiisa oo dhan watakfiifa iyo fududeyn fi cibaadaati cibaadaadka dhexdooda watakfiifa bay ku dhiseen fududeyn fi lcibaadaati cibaadaadka dhexdooda ah wlmucaamalaati iyo mucaamalaadka wagayriha ee keyrkeed wa minhaa waxaa ka mida qowluhum ay yidhaahdeen fuqahadu laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca aldaruura laa waajiba waajib ma jiro maca alcajzi cajzi isagoo uu jiro ayb shaygan qofka maba awoodaba isagoon awoodin waxa ku waajib ma jiro marka ayb maalan qiyaamkiibaa waajib ku ahaa lamaba awoodaba maba istaagi karaba ninkan lugihii buu ka go-an yahay ama lugihiibaa uunan ku istaagi karin waajibkii qiyaamka wujuubkii qiyaamka waa ma ma jiraayo maxaa yaele cajzi baa yimid wax kalea baa loo gudbayaa marka laa waajiba waajib ma jiro maca alcajzi walaa muxarama muxaramna ma jiro maca adaruurati baktiga xaaraan buu ahaa laakiin hadday baahi kuu geyso ood dhiman rabto muxaram ma jiro markaas xaaraan ma ahaanayo ayb faman idura hayra baagin walaa caadin falaa isma calayhi aka marka laakiin aldaruuratu tuqadaru biqadarihaa waa sheegi doonaa iyadana fashaaricu shaaricu lam yuujib calaynaa naguma waajibinin maa laa naqdiru calayhi waxaanan awoodin bilkuliyatiba shay bilkuliyatiba aanan awoodaynin awalba nalagumaba waajibinin laakiin ka waran mashaqadii cibaadadii bay ku dhex jirtaa laakiin waa awoodeysaa adiga taasoo kale lagaa dayn maayo nacam maxaa yeele mas-uuliyaddaba taas waay wamaa awjabahu waxa uu waajib yeelay alleh oo shaaricu min alwaajibaati oo waajibaada facajaza canhu lcabdu shaygan bani aadam ahaan waa qaban karaa bani aadamkii laakiin waa ka caajista markaan adiga maalan jiraa kuu timid lugihiibaa qofka aan maba istaagi karaba oo kale taasoo kale marka waxa uu yidhi saqada canhu waa ka dhacayaa shaygaas nacam mararka qaar marka shay dhan baa ka dhacaya mararka qaar bedel baa loo ayaa sharciga oo u sameynaya kitaabkii kalean ugaga soo hadalnay ayb wamaa awjabahu wuxuu shaaricu waajibiyo min alwaajibaati a facajaza canhu lcabdu addoonkiina uu ka caajizay saqada canhu waa ka dhacayaa waidaa qadara hadduu awoodo calaa bacdihi qaarkiis camalkii qaar buu awoodaa wajaba calayhi waa ku waajibaya waxaa ku waajibaya maa yaqdiru calayhi waxa uu awoodayo wasaqada canhu waxa uu ka dhacayaa maa yacjizu canhu waxa uu ka caajisayo wa amhilatuha amhiladeedana kahiiratun jiddan aada mid u fara badan weeyaan wakadalika sidaasi la eg maxtaaja alkhalqu khalqiga waxa uu u baahan yahay ilayhi kaa ilayhi shayga xaggiisa uu u baahan yahay lam yuxarimhu lam yuxarimhu calayhim alla kama xarimin shaygaas dadka wax dadku ay u baahan yihiin oo ay baahi nololeed u qabaan shaaricu kama xarimin dadkan ayb walidalika waxaad garanaya dadkii hadda diinta inta iska yaraatay ayaa waxaad arkaysaa waxaa lagu leeyahay xaaraan markaad tira war waxaan waa xaaraama qofka ma iska daysid xagee la aadaa buu kuley maxaa la cunaa wuxuu ka dhigaa yacni xaaraantan haddaan la cunin in baahi daran xaaraantan loo qabo soo ma garanin sidaana ma ahan xadiidkii nabigana sala allahu alayh wali wasalam waxa uu ahaa ina ruuxa alqudusi nafatha fii rawcii ruuxulqudus ruuxdeyda wuxuu ku afuufay ayuu afuufay waxa uu ku afuufay ana nafsan lan tamuuta xataa tastakmila risqahaa waxa uu yidhi nafi ma dhimanaysa ilaa risqigeeda ay ka oofsato alaa fa ajmilu alaba fi risqi war risqiga dalabkiisa qurxiya risqiga habka aada u dalbaysaan qurxiya buu yidhi nabiga sala allahu alayh waali wasalam saa buu yidhi ayb fa inamaa cinda allahi laa yunaalu bilxaraam ow kamaa qaala sal ll ly slam ilaahay agtiisa waxa ay risqiga xaraam laguma gaaro marka qofka waxaa u wanaagsan inuu marka sidaa ogaado wax aan u baahi u qabno baahideennu ay u daran tahay ilaahay nagamaba xariminba nacam maxaa yeeley sidaas ilaahay yani sharcigiisu ma keenaysaa wlkhabaaithu waxyaabaha khabaaidtee xunxun khabaaidtu waxaa weeyaan waa dabcigii dadkii carabta ahaa ee fitrada ku taagnaa waxa ay qurunsadaan khabaaidtaa lagu daraa waana xaaraam ashyaada yani xaaraamteeda la caddeeyey iyo wax si duduub loo sheegaa jirto ay ka mid tahay maalan qowluhu tacaala waxaa aayadii aladiina yattabicuuna arasuula anabiya alumiya aladii yajiduunahu maktuuban cindahum fi ltawraati waalinjiil ee aayadda alla uu ku sheegay waxaa ku jirta wayuxarimu calayhim alkhaba'id yأmurhm bاlmacruufi waynhaahum can اlmunkari wayaxilu lahm اطayibaat wayuxarimu calayhim اlkhaba'id khaba'idka uu ka xarimaya marka waxyaaba waxaa jiro aan nas lagu sheegin binas gaar ahaantiis aan loo xusin bicaynihi laakiinse loo sheegay kownuhu ou khabiidya dabaa'icdii baa ka didayso oo nacayso kaasoo kale marka wاlkhabaa'idu waxyaabaha khabaaidta alatii taas oo xaramahaa alla ou xarimay ida dara ilayha alcabdu addoonku hadduu u dhibaatooda falaa isma calayhi dembi korkiisa ma aha fadaruuraatu daruuraatku tubiixu waxay banaynayaan almaxduuraat waxyaabihii xaaraamta ahaa ayay banaynayaan daruuraadka alraatiba joogtada yani xaaraamta u ahaa waalmaxduuraatu iyo maxduuraadka alcaarida ee yacnii soo darinayo muxaramaadka caaridka ee soo darinayana daruuraadku waa banaynayaan wadaruuratu laakiinse daruuradu tuqadaru waa la qadaraa biqadariha baa lagu qadaraa daruuradu waxaa lagu qadaraa qadarkeeda takfiifan maxaa sidaa loo yeelay takfiifan lishari fudaydin sharta la fudaydinaayo faadaruuratu daruuradu tubiixu lmuxaramaati xaaraamtii bay banaynaysaa min alma'aakili waxyaabaha la cunaa walmashaaribi waxyaabaha la cabo walmalaabisi waxyaabaha la xirto iyo wagayrihaa waxyaabahaasoo dhan marka waxaa banaynayo daruuradiibaa banaynayso ayb waxyaabaha dhan bay daruuradu ay banaysaa daruurada iyadana qadarkeeday leedahay faadaruuratu tuqadaru بqdrha وباللh التوفيq وصلى الله وsلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه وسلم